galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinka ka imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab sabtiga laba iyo tobanka bisha nofembar ee sanadka ah labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya aniga ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o e waxaa ka mida qaar ka mida culummada soomaaliyeed oo ka hadlay dib loo geystay sheekh ka mid ahaa culummada sida weyn u naqdiya fikirka xagjirnimada ee al-shabaab
marka hore inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii waxaa waaye sheekh cabdilcasiis axmed xirsi oo ahay sheekh caalima oo daaci ah khatiib oo imaam masjid dabaqayn degmada dharkeynle ku yaalla shal galabtii casirkii bacdalcasr isagoo jaamacadda dushiyey horena khudbadii u akhriyey baa la dilay oo nimankii khawaarijta ay dileen annaga culamada soomaliyeed haddaan nahay aad baan ugu tacsiiraynaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda degmada wabxo ee gobolka galguduud oo shan iyo toban sano kadib al-shabaab dib looga qabsaday waxay la mid tahay guud ahaan degmooyinkan ay dariska la tahay sida maxaad iyo gurceel oo kale oo xoogaa masaafe u jirto sidaasay tahay deegaan aad iyo aad loola haray oo la dhibaateeyey oo deegaanka dadka macquulka ahaa iyo indheergaradka ahaa iyo dadka suuxgalka ahaa ay ka qaxeen deegaan uusan ka jirin isbitaal m c h uusan ka jirin iskuul waxbarasho uusan ka jirin
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dabley hubaysneed ayaa xalayto magaalada muqdisho ku dishay sheekh cabdulcasiis axmed xirsi oo ahaa qadiibka masaajidka dabaqeynka oo ku yaala xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ee gobolka banaadir sheekh cabdulcasiis axmed oo ka mid ahaa culummada soomaaliyeed ee caanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay wuxuu ku howlanaa caddaynta iyo ka hortagga fikirka kooxda al-shabaab isagoo jimcihii shalayna khudbaddiisii masaajidka ku soo qaatay kooxda al-shabaab ka hor intaan la dilin dilka shiiqa ayaa waxaa cambaariyey culummada soomaaliyeed oo sheegay inaysan joojin doonin caddaynta fikirka kooxda al-shabaab iyo dhibaatada ay bulshada ku hayaan kooxda al-shabaab weli kama hadlin dilka shiiqa taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa xaqiijiyey in maraykanka uu duqeyn cirkaa ku dilay toddoba iyo toban ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab kadib codsi ugu yimid dowladda soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay africom ma jirto waxyeelo dhimasho ama dhaawac oo duqeyntaasi ka soo gaartay dadka rayadka ah duqeynta ayaa dhacday sagaalkii bishan kadib markii ciidamada xoogga dalka ay dagaal kaga hortageen maleeshiya oo ka tirsanayd al-shabaab deegaan africom ay ku sheegtay inuu qiyaastii laba boqol iyo siddeetan iyo shan kilomitir u jiro magaalada caasimadda ee muqdisho bayaanka africom ayaa sidoo kaleeta lagu sheegay in taliska maraykanka oo ka jawaabaya codsiga soomaaliya uu qaaday howlgal uu ku beegsanayo argixisada al-shabaab oo weerar ku ah ciidamada soomaaliya taliska ayaa intaas ku daray in soomaaliya ay weli xubin laga maarmaan ah u tahay xasiloonnida iyo amniga dhammaan bariga afrika taliska ciidamada maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono tababarada la talinta iyo qalabaynta ciidamada saaxiibada ah si ay markaasi u siiyaan agabka ay u baahan yihiin ee u sahlaya inay ka adkaadaan al-shabaab madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku sugan finompen dalkaasi cambojiya kadib markii muddo kooban uu ku hakaday magaalada sharma al-sheekh ee dalka masar oo uu uga qayb galay shirka cimilada ee qaramada midoobay madaxweyne biden ayaa kulamo la yeelan doonaa madaxda koonfur bari iyo bariga asia iyadoo gobolka uu wajahayo qalalaaso xoogan oo ka jira mayanmar iyo hanjabaada joogtada ah ee ka imaanaysa kuuriyada waqooyi biden ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa sharmadxeedka hogaamiyaasha ururka koonfur bari asia iyo kambariga asia oo ay ku jiraan tobanka wadan ee asion iyo lahowgolayaasha wadaxaajoodka ee australia china india jaban new zealand kuuriyada koonfureed rusia iyo maraykanka biden ayaa u ambabixi doona magaalada baali ee dalka indonesiya maalinta axadda halkaasuu uga qaybgeli doono shirmadaxeedka hogaamiyaasha dalalka kooxda labaatan ee hore uga maray dhaqaalaha militariga dalkaasi ukrain ayaa maanta qaaday tallaabooyin xasilina meel u dhow magaalada kharson ee koonfurta dalkaasi kadib markii ay dhammaatay siddeed bilood oo ciidamada ruushka ay ku sugnaayeen halkaasi ayna dib uga gurteen dadka ku nool dalka ukrain oo dhan ayaa waxa ay ku soo tooseen habeen farxadeed kadib markii ruushka uu ku dhawaaqay in ciidamadiisa ay ka baxeen dhanka webiga daniber ee magaalada kharson oo ah caasimada keliya ee gobolka oo ay qabsadeen ciidamada ruushka intii uu socday duulaanka ukrain saraakiil ukrain ah oo ka socda dhanka madaxweynaha dalkaasi zelenski ayaa taxadir ka muujiyey iyada oo cotobyo military oo gaaranaha ay gaareen kharson diyaargarow buuxana la sheegay in la wado si loo xoojiyo siqada ciidamada hay-adda sirdoonka ukrain ayaa waxay sheegtay in ay u malaynayso in qaar ka mid a askarta ruushka ay hareen iyagoo dharkii ciidanka iska dhigay dhar rayad ana xirtay si aan loo ogaan warkiina dhegeystayaal waa naga intaas dalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a washington aan ku bilowne dabley hubaysneed ayaa xalay magaalada muqdisho ku dishay sheekh cabdulcasiis axmed xirsi oo ahaa khadiibkii masaajidka dabaqeenka oo ku yaala xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley ee gobolka banaadir sheekh cabdilcasiis axmed oo ka mid ahaa culummada soomaaliyeed ee caanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay wuxuu ku howlanaa caddaynta iyo kahortagga fikirka xagjirnimada ee kooxda al-shabaab isagoo jimcihii shalayna khudbaddiisa masaajidka ku soo hadal qaaday kooxda al-shabaab ka hor inta aan la dilin dilkiisa ayaa waxaa cambaareeyey culummada soomaaliyeed cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka telefoonka muqdisho kula xidhiiray sheekh cali maxamuud cali wajiis oo saaxiib dhow ay ahaayeen sheikha ayaa sidan ugu dhacay waraysaga
marka hore inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun runtii waxa waaye sheekh cabdicasiis axmed xirsi oo ay sheekh caalima oo daaci ah khatiib oo imaam masjid dabaqeyn degmada dharkeelle ku yaala shal galabtii casirkii bacdalcasr isagoo jaamacadda dushiyey horena khudbadii u akhriyey baa la dilay oo nimankii khawaarijta ay dileen annaga culamada soomaaliyed haddaan nahay aad baan ugu tacsiinaynaa haddana rag badan oo ilaa toban gaaraya oo culummada ajilada oo ragga ugu sasareeya oo sheekh bashiir axmed salaadiy ka mid yihiin iyo rag kaleeto aad u fara badan aan ku fadhinaa runtii suldaan qorana iyo kulligeen waan ka wada tacsiinaynaa runtii arrintaas saakina wiilkiisa ayaa ila soo xiriiray runtii aad murugaysan oo reerkii qoyska dhan waa dejinnay inay ilaahay daradii u sabraan waa iska maaragtay dad la dulmay oo aabbahood gardarre loo dilay marka haddee waxaa waaye muslimiinta oo dhan iyo culummada soomaaliyed oo dhan ayuu ka baxay sheekh cabdicasiis axmed xursi insha allahu janno ayaan u rajaynaynaa waana waddo oo dad badan oo culumaha horey ay u mareen cizi iyo sharaf waxaan ahayna kama gaarin horey waa tii loo dilay sheekh cabdiqaadir nuur faarax waa tii loo dilay dr axmed xaaji cabdiraxmaan waa tii loo dilay sheekh maaragta kashka waa tii loo dilay sheekh cumar cabdiqaadir waa tii loo dilay culumo badan oo wadaajilla ah oo aimata masaajid khudaba ah ayaa khawaarijtaas gacantooda ku baxay hadda xataa waxaa la sheegay magaalo ku taala maaragtay eriya camaara in ninca sheekha iyo wiilkiisa ay ku dileen meesha la yidhaha andhehe maaragtay qaayb eriyadeeda marka maalin kasta ay dhiiggaas ka dabaashaan ayagoo hadde dad dhiigu agtooda xormo ka leeya ma aha marka sheekh cabdicasiis raxmatullaahi caleyh jannada ilaahina allah siiyo allahuna naxariisto annagana maaragtay wixii uga aadanay nin saasoo aad noogu qaaliyo wixii nooga aadanay insha allah ka qaado doona haddii ilah yidhahda isaga ehelkiisa iyo kulli
sheekh cali qof noocee ah ayuu ahaa allaha u naxariiste sheekh cabdulcasiis horta sheekh cabdilcasiis axmed xirsi wuxuu ahaa nin aan saaxiib ahayn muddo aada u dheer oo soddon iyo shan sano gaaraysa nin dacwada islaamka aada ugu soo cumriyey buu ahaa isagoo yar bilaabay nin aada wax u bartayna waa ahaayo runtii weliba aqoonta diiniga iyo tanbaadiga masla yaqiinay aada u sarreeya sheikhu marka juhdi badan ayuu runtii gelinaya dacwada laba isbuuc ka hor ayaan kulanay aniga khawaarijtan dhibaatada ay ku haysa dhiigga ay daadinayso muslimiinta ay ka daadinayso ayuu kitaab qiimo badan uu ka qoray culummada ajiladana waa ka mid ahay shirarka culimmada ee hore uu qabsoomay oo nimankan fatwada sharciga looga soo saaray qadatada ah oo dhiigdaadiyaasha ah oo diin bedelayaasha ah oo ummadda islaamka kadeeday oo nabigu nooga digay sala allahu caleyhi wasalam dhibaatadoodana culimmadii runtii kasoo saartay fatwada sharciga ayuu hadda kahor ka mid ahaa raxmatullaahi caleyhi marka sheekh cabdilcasiis axmed xirsi in taariikhda soomaaliya ee dacwada magac weyn kule ayuu ahaa sheekha muxuu ku howlanaa ama uu qabanayey ee maalmihii u dambeeyey ama ka hor inta aan la dilin sheikh wuxuu ku howlanaa saddex arrimood marka hore hadda nin yacni shaqaysta oo aqoon-yahana oo ka mid a maaragtay mas-uuliyiinta maaragtay dalka ee dadka u shaqeeya ka mid ahaa dadka aqoon-yahanka oo sarsare oo wasaaradda arrimaha gudaha maaragtay ka shaqeeya ayuu ahaa oo nin wuxuu ahaa mas-uula dhinaca labaadna nin daaciya oo mutamakina oo soddon iyo shan sano ka badan khibrad dacwale ayuu ahaa ta saddexaad juhdi dheeraad oo culummadu aysan runtii wada lahayn laakiin in yaroo ilaahay waafajiyey oo wuxuu lahaa haddana isagoo aan waardiye haysan oo waxba aan haysan gaara oo shacabku dhex jira inuu u istaagay afkaartaas qaldan ee takfiirka inuu la dagaalamo heer ay gaarsiisay inuu kitaab uu ka qoro heer ay gaarsiisay inuu si babliga masaajidka uga khudbeeyo oo ka radiyo marka taas ayuuna ku baxay laakiin alxamdulilahi waxa waaye waa shahiidulkelima waaye waa shahiidu kelimati alxaq sida ugu khayr badanna waa sidaas waxa waaye niman jaa'iriina oo oo ilaahay diintiisa gara maray buu xaqa ku baraarujiyey isaga ayaana maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala shahaado ku siiyey nabigaan ugu bishaareeyno sala allahu aleyh wasalam jannada oo yidhi duubaa liman qataluuhu oo qatalahum duubaa liman qatalahum oo qataluuhu waxaa jannadu u sugnaatay buu iyo liibaanteeda qofkii ayagu ay dilaan ama isagu iyaga dila marka dadkii ay dileen oo jannada nabigu ku bashaareyeen shacdaciis u rajaynayna insha allah inuu ka mid noqda dilayna sheekh cabdicasiis wuxuu ku howlanaa caddaynta iyo ka hortagga ee fikirka xagjirka ee al-shabaab isagoo qudbooyin masaajidka ka jeedin jiray arrimahaasi ku saabsan sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa culummada ololaha ka hortagga al-shabaab ka wada muqdisho oo shirka ku yeelatay oo adiga xataa aad ka mid ahayd bayaanna ka soo saaray arrinkaas marka dilkiisa muxuu idinku dhalin karaa oo haddii aad tihiin culummadii arrimahan ku howlanayd muxuu idinkaga dhigan yahay wallaahi adeer cabdiqaadir horta dhinac waxaynu tusinaysaa saddex arrimood unbaa saddex cashiraynu siinaysaa cashirka koowaad waxa waaye horta inaan alxamdulilaahi caddayntii xaqa aan caddaynayna ummadda u sheegaynay nimankan cadowga ah oo shalay dadka ugu qiimaha badan leh ee mujtamaca sida cali ibn abi daalib iyo sida usmaan ibn cafaan oo labadooda mid walba markii la dilaayo ahay koonkan bani aadamku nool ninka ugu fadli badan buu ahaa xilligaas nin kasta markii la dilaayo sida cusmaan markii la dilaayo khawaarijtan oo kalaa dishay sheekh cabdilcasiis dishay oo kalaa dishay waxayna u dilaayeen in uusan ku fikir ahayn afkaartaas khaldano iska dhaadhiciyeen oo jahliga ku dhisan inta badan iyo iyo riyaase ay raadinayaan iyo dadka inay argagixiyaan inay nafka raadiyaan maadaama si kaleeto ummadda aysan usoo dhexbixi karin oo sidaas ay xoog kula xukumaan diintana ay bedelaan oo ay maaragta iyagu diin ay iska samaysteen oo axkaamta sharciga oo dhan ka baxsan marka xaqiiqada aan ka faa'iidaysanayna waxa waaye marka hore inaan anagu xaq ku taagana iguna ay baadil ku taagan yihiin inaan si camaliya baraatika ay noo tuseen maxaa yeelay jidkii un ay ku socdeen khawaarijta hore kuwaana ku socdaan oo dhiiggii muslimiinta wax ugu qaalisanaya inay banaysteen qodobka labaad oo ka faa'iidaysanayna waxa waaye jabka ay jabeen nimankaasu iyo siday u fashilmeen mar hadday masaajid ilaahay ay ku soo aruureen dadkii culimmada ahay ku dukanayay iyo jamaacadii ku dukanaysay taasna jabkoodii wasiinay soo dejinaysa ka qaadanaynaa qodobka saddexaad waxaan ka qaadanaynaa inay waajib tahay in dadka ugu xurmad badnay culammada iyo goobihii ugu xurmad badnay masaajid ilaahay ah iyo maalmihii ugu xurmad badnay oo ahay maalmaha jimcada iyo waxa lamid a haddayba nimankii ay afcaashaas samaynayaan aad u qabiixada ah oo ay dadkii beribageyada ah isa olaynayaan waxay sii adkeynaysaa baaqii madaxweyne xasan doctor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka soomaaliyeed uu ku baaqa nimankaas in la cirib tiro oo laga takhalluso oo maanta aan waxba loola kala harin inuu xaq yahay ay waajib tahay in la fuliyo maadaama weliwel amnigana uu yahay ugu dambaynna waxaa waaye soomaaliya badbaadada iyo jiritaankeeda iyo inay diin ahaan iyo dowlad ahaan noolaato waxay ka bilaabanaysaa maalinta qofka ugu dambeeyo khaarijiya ama uu tooba keeno dalka dad ku soo biiro ama la dilo oo dhiiggiisa maaragtay la daadiyo oo bari ammaana soomaaliya loo saaro maalintaasay bilaabanaysaa soomaaliya in dib loo yarleelo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sheekh cali maxamuud cali wajiis oo ka mid a culummada soomaaliyeed oo u warramayey cabdiqaadir samakaab halkanina ah waa washington ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ayaa dhowaan qabsaday deegaanka wabxo ee gobolka galguduud oo muddo shan iyo toban sannadood ah ay gacanta ku hayeen kooxda al-shabaab xildhibaan cabdiraxiin axmed bariise oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ka mid ah mas-uuliintii tegay magaaladaasi ayaa waxa uu u warramay waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
xaaladda wabxo hadda waa degan tahay waxaa gacanta ku hayo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo xoogaga dib uxireynta deegaanka gacantooday ku jirtaa waa xaalkeedana waa wa wa waa nabad
wabxo qabsashadeeda waxaa ka horreeya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada isgarabsanaya iyo maleeshiyada al-shabaab bal dagaalka khasaaraha uu sababay inta uu la ekaa
sideedii bisha waxaan ka dhaqaaqnay maxaas maxaas iyo wabxo soddon kilomitr dhul ku dhow shan iyo toban sano ku jira gacanta nimankan khawaarijta ah oo ummadda soomaaliyeed kala gaabiyey halkaasaan ka dhaqaaqnay wuxuu dagaal nagu qabsaday meel ka sokayso gorof dagaal kooban oo ahaa sideedii bisha waa goobihii ay uu deganaa cadowga aagagii koowaad iyo labaad waa ka saarnay gobolka isla maalinkii xigtoo sagaalaadne si lamida dagaal qaraar oo saaca socdaa meesha ka dhacay dagaalkaasna waa looga itaal roonaaday waana lagu jebshay firxadkoodiina magaalooyinka u dhow degmada wabxo gaaray halkaasaana looga adkaaday annagana waxaan nuura gashay inaan gacanta ku dhigno degmada wabxo ee shan iyo toban sano ku jira gacanta nimankaas cadowga ah markii aad gasheen wabxo waxyaabihii aad kala kulanteen maxay ahayd haddii aad nala wadaagta
wabxo waa waa degmo ballaaran waxay lamid tahay guud ahaan degmooyinkan ay deriska la tahay sida maxaas iyo gurceel oo kale oo xoogaa masaafo u jirto amba ayadaa ka weynba markaa fiiriso masaafo ahaan iyo deegaan ahaan sidaasay tahay deegaan aad iyo aad loola haray oo la dhibaateeyey oo deegaanka dadka macquulka ahaa iyo indheergaradka ahaa iyo dadkiisa waxgalka aha ay ka qaxeen deegaan uusan ka jirin isbitaal m c h uusan ka jirin iskuol waxbarasho uusan ka jirin waxyaabihii mu'asasaadka ahaa iyo dadka aasaasiga ah iyo dadka loogu talagalay noloshooda dhan ee baaba' ka ah gumaysi ku jirto dhaqaalaha ay ka aruuriyaan jidad aanan lahayn waxba aysan u reebin dhaqaala ka qaato aad ula haray dhibtoon meeshaasaan degmada ugu tagnay waxay ka qaxiyeen dadkii amarna waxay ku siiyeen inaysan joogi karin qoortan ay ka gooyaan waxaana xusid mudan deegaanada ay u qaxeen iyo ceelasha hadda ay ku dhuumaalaysahaayaan oo dhan howlgal qorshaysana ku socdo meel walbana deegaanadan kamidana waa looga daba tegi doonaaho laga xurey doonaa marka dadka ayaga afka ma ku qaadi doonaan deegaanka iskale dadka waana ka hari doonaan waana looga adkaa doonaa dadkana waa soo laaban doonaa dadkii wabxa ku noolaa xaggay la aadeen shabaab
dadkii wabxa ku noolaa dhowr jihay u qaxiyeen meele ay hadda ayaga gacanta ku hayaan ay u qaxiyeen oo ceelal meeshaan oo nagu dhow ay kamid tahay cadaray u qaxiyeen dhacay u qaxiyeen ceelashaasay u qaxiyeen ay dadka hor taagan yihiin ay leeyihin ma dhaqaaqi kartiin dadka waxay ka qaxeen raashinkoodii waxay ka qaxeen deegaanado deegaankoodii oo dhan hoygoodii ka qaxiyeen waxay meel dhulku roobka waa ku yar yahay marka dhul kuleel badan ka muuqdo oo dhib badan ay dadki ku hayaan dadkii waxba aanan haysan waxay leeyihiin ma tegi kartiin deegaankii haddaa tagtiin qoortan idinka goyihiinaa dabcan laakiin meeshay joogaan aan ugu tegi doonaa marka meeshay gey doonaan dadka ayagaa yaqaan dadka oo ay ka barakiciyeen maxay tahay danta ay ka leeyihiin
danta ay ka leeyihiin waxa waaye maadaama ayaga meeshii laga qabsaday inay dadka aysan nolosha iyo dowladnimada ay indhaha ka xiraan aysan dadka arkin maadaama halkaas aan nimid waxaa bilaaban doona dowladnimo waxaa bilaaban doona waxyaabihii asaasiga ahaa oo waxbarashada kamid tahay waxaa bilaaban doona isbitaaladii in dib loo hirgeliyo waxaa bilaaban doona wax walba xuquuqa ay dadkaas lahaayeen marka si indhaha ay uga xiraan beentay u sheegaan ay tusiyaan ay marka hore ku qanciyeen dadku soo socda inaysan dad deegaanka ahayn siyaysan u arkin deegaankii aysan dadku u arkin waxaa ka go-an isgaarsiintii ka goyaan mararka qaarkood mararka qaarkoodna internetkia ka go-an sidaas darteed waxay rabaan dadka inay indhaha ka xiraan horumarka iyo dowladnimada iyo dadka u socda aysan arkin meelahaas banaankaa been uga sheegaan ay ku go-doomiyaan
xildhibaan waxaa sidoo kale jira in degmada ceel buur ay fariisimo adag ka samaysteen maleeshiyada al-shabaab ciidanka hadda ku wajahan ceel buur oo aad adinku oo mas-uuliyiintaa hogaaminaysaan ma isleedihin waxaad la kulmaysaan dagaalo adag oo idinka hor istaagi kara in ceel buur aada qabsataan
ayaga qorshahooda dagaal adag inay galaan maba kamid ahabo sidoodaba qorshaha ayaga u yaallo waa gaadmo waa inay sameeyaan dhabagal waa inay waddooyinka miino ku aasaan dagaal qorshaysan ma jiro mana dagaalami karaan meelay ku dagaalamaanna ma istaagi karaan marka sabab ay noo hor istaagi karaan iyo ceelbuur inay ayaga isku dayi karaan inay difaacdaan iyo ma jirto degmadan wabxa waa istaraatiiji weligoodna kuma fikirin in maalin la yimaado sababtoo ah deegaanada ku hareeraysan oo ilaa lixdan kilomitr oo isku weera waxay ka sameeyeen ceelasha dadkii degan ay rareen waxay ka dhigeen meel duur ho ayaga keliya ay joogaanay ay dhuumaalaysi iyo jabhado iyo xeryo ka dhigtaan marka ma ku fikiraynin inay wabxa gacantooda ka baxdo ceel buuraana ka fudud in inta gacantooda laga saaro lagana difaacdo marka meelay isku hay karaan meelay joogi karaan ma jirto keliya waxa ay ku fikirayaan waa inay wadooyinkaas miino ku aasaan meelaha qaarna ay isku dayaan ayagoo dhuumaalaysi inta ordaan xabado ay ku furaan ay ka cararaan marka dagaalkoosay isu diyaari karaan ma jirto meel walbana waa looga daba tegaa waana looga afkaha waana laga qaban doonaa doole maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhaqan degmooyinkaas dhinaca gobolka galguduud oo hadda ciidamada ay ku wajahan yihiin dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka horta inay xisaabtamaan xisaab shan iyo toban sano maxaa natiijo ah shan iyo toban sano maxaa natiijo ah aaway isbitaal aaway goobo waxbarasho aaway waddooyin xuquuqdii ay lahaayeen aaway intaas waa maqan tahay soo maahan waxaa laga aruuriyey dhaqaalo wax allaale waxay lahaayeen waxaa loo diiday dhaqan iyo akhlaaq si gumaysiya oo dadnimada iyo insaaniyadda iyo islaamnimada ka baxsanaa loola dhaqmay maxay maxay sheegi karaan dadkaas ay saaka dhihi karaan waxaan ka haysanaa dhaxalkaas al-shabaab ka haysanaa nimankan khawaarijta ma jirto waayo intaas markay tahay waxaan rabaa marka intaas markay sameeyeen saaka markay dowladnimada iyo gurmadka u yimid inay haddana ku khasbaan inay duurka galaan ay gaajo u baktiyaan ay ku xanuunsadaan ay ku dhibaatoodaan oo gurmad soo gaari waayo ayaga laga rabaa su-aashaas inay ka jawaabaan annaga jawaabteenna waa caddahay dowladnimo iyo maamul iyo dadkoodiyaa u yimid inay inay sugaan inaysan dhegaysan been inaana lagu kicin qabiil inaana lagu inaan dagaal la gelin annaga waxaa naga go-an nimankan khawaarijta inaan beegsano guud ahaan dadka soomaaliya waxay go-aan ku gaareen iyo dowladdoodaba inay iska saaraan sidaa darteed inaysan ku qacin fikirkooda beenta oo qadhiska tuurnimada oon diinta aan sal iyo raad toona ku lahayn aysanan la qaxin aysan isku dayin go-doomin kale iyo dhibaato kale inay u geystaan annaga meel aan uga harayna ma jirto meel walbay tagaana sidaasoo kalea abacsi iyo in ayaga la dabar jara naga go-an tahay marka sidaa darteed dadka deegaanka dagaalna yaysan gelin qaxna yaysan u sababin ha ka faa'iidaystaana fursaddan dahabigaahoo dowladnimadaahoo insaannimadaahoo dhibaatada haysata looga dulqaadayo intaasaan rabaa inaan ugu baaqo guud ahaanna dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadkan dowlad goboleedka galmudug ku dhaqan iyo galgaduud inay inta gacmaha isqabsadaan dadkaanna iska saaraan waktigooda waa dhamaad intaasaan rabaa inaan ugu baaqo
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxiim axmed barise oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka galmudug oo u warramayey wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay musharaxiin soomaali ah ayaa guulo ka gaaray doorashooyinkii muddada dhexe ee toddobaadkan ka dhacay dalkan maraykanka kuwaas oo loogu tartamayay kuraas ay ka mid yihiin golayaasha sharci dejinta labada aqal ee koongareska iyo sanadka maraykanka xildhibaanada heerka gobol golayaal deegaan maamulada gobolada iyo xafiisyo kale soomaalida ugu badan ee guulaha gaare ayaa kasoo baxay gobolka minnesota oo ah gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan maraykanka islamarkaana ay ka sharxnayeen in ka badan toban musharax wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa noo faahfaahinaya doorashadii gobolka minnesota iyo guulaha soomaalida ay ka gaareen musharaxiinta guulaysta ayaa kale ah ilhaan cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka koongareeska ee maraykanka mudan xasan iyo maxamuud nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka minnesota iyo cumar faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka minnesota musharaxiinta cusub ee doorashadii xalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a seyne maxamed oo loo doortay golaha sanadka samakaab xuseen oo ku guulaystay golaha wakiilada ee aqalka minnesota iyo sidoo kale guddoonka waxbarashada ee magaalada minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay cabduul cabdi iyo fatxiyo feelayare xildhibaan ilhaan cumar oo guusheedii xalay kadib hadal kooban u jeedisay taageerayaasheeda oo soomaali u badnaa ayaa waxa ay sheegtay in guusheeda ay soomaalidu door weyn ku lahaayeen maanta waxaan haysanaa minnesoto saddex qof oo state representative ah oo na mateli doono maanta waxaan haysanaa laba qof oo state senator ah oo soomaali ah oo na mateli doono waa waxaa jiri jirtay aan aaminsanayn gabar xijaaban inaanan la dooran karin alxamdulilah caawa minnesoto waxaa laga dooranayaa saddex gabdhood oo cusub oo qamaar xiran marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaa is aamintid haddii dadkaaga ay ku aaminaan ay ku garab istaagaan wax kasta in ay kuu suurtageli karaan dhinaca kale samakaab xuseen oo loo doortay xildhibaan heer gobol ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah iyo muslimkii ugu horreeyey ee laga soo doorto magaalada st paul ee caasimadda gobolka minnesota isagoo ka soo galay degmada shan iyo lixdanaad ee magaalada v o a ayuu uga warramay waxay uga dhigan tahay guushiisa
waa muhiimad aada u weyn oo fursad qaali ah waa magaalo madaxdii oo golaha shacabka iyo aqalka hoose kii saraba anay xaafadeyda ka mid tahay waxa weeye qofkii ugu horreeya soomaaliya qofkii ugu horreeya oo qowmiyadda soo galaytigaah iyo qofkii ugu horreeya muslimah oo laga soo doortay iyo qofkii ugu horreeya oo oo ragga oo laga soo doortay bosishinkaas oo madowga waxay tusaysaa dhiirigelin waxay tusaysaa fursad dhallinyaradeena ay had iyo jeer noqon karaan wax allaale waxay awoodaan
dhinaca kale laba xildhibaan oo soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada gobolka ohio kadib markii doorashadii toddobaadkan dhacday ay ku soo baxeen muniire cabdulaahi oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guulaysatay kursiga degmada sagaalaad halka gariiqaan ismaaciil maxamed oo isna v o a u sheegay inuu ku guulaystay kursiga degmada saddexaad sidaana uu uga mid noqon doono aqalka sharci dejinta heerka gobol ee ohio ismaaciil oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyey dareenka guushiisa xildhibaannimo iyo waxaa soomaalida ohio ay uga dhigan tahay inay helaan sharci dejiyayaal ku matalaya golaha wakiilada ee gobolka ohio
maasha allah runtii dareenkeena aad buu u sarreeya aad iyo aad baa u faraxsana haddaan reer ohio nahay runtii taariikhdan aad iyo aad muhimka u ah oo muddo dheer soo jiitamaysa runtii inaan gaarno runtii saamayn weynnaba ku leeyahay bulshada reer colombus ohio sababta ay ku tahay annagoo codkeennana aada u badan yahay ilaa lixdan kun dad ah ku degannahay inaan maanta xildhibaano helno lagama maarmaan bay ahayd marka farxad bay noo tahay mid maaha inaan laba helnay ee bulshada soomaaliyeed ee kumanaanka ah ee gobolkaasi ku nool maxay uga dhigan tahay inay helaan xildhibaanadii ugu horreeyey ee soomaali ah ee iyaga ku matalaya ee gobolka ohio dadka oo soomaalida colombus ohio degan oo muddo dheer ku noolaa oo canshuur la baxayey oo carruurtooda dalkan ay ku dhasheen runtii inay helaan qof oo iyaga lamid ah isku diina isku midaba oo runtii oo u dagaalamaya oo og dadka aan la cunsuriyeyn karin oo miisaska go-aamada laga qaadanaya qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana waxaa laga aaminsan yahay isbedel baa ku dhacaya haddii la arko bulsho oo xildhibaano haysto oo dad siyaasadda ugu jiraan laguma degdegayo dhinaca kale gobolka maine waxaa aqalka sharci dejinta heer gobol ku soo baxay laba gabar oo soomaali ah kuwaasoo kale ah maano cabdi oo aan lala tartamin iyo deeqo dhalac waxayna kusoo kala baxeen doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka portland iyo lowiston deeqo dhalac waxay hore usoo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee duq magaalo ka noqota maraykanka sidoo kale xamiido dhaqane ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee laga soo doorto gobolka nordecora kadib markii toddobaadkan ay ku guulaysatay mid ka mid a kuraasta golaha sharci dejinta heerka gobol ee deegaan ka tirsan magaalada fargo haddaba maxay soomaalida maraykanka uga dhigan tahay inay ka dhex muuqdaan xafiisyada laisku doorto ee gobollo badan oo maraykanka ah su-aashaasi ayaan weydiiyey xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka minnesota
runtii waxay inoo tahay guul aad aad u ballaaran oo runtii farxaddeeda aan la soo koobi karin waa dareemi kartaa ummad labaatan sano ama ku dhowaad ku timid waddankan qaxootinimo maanta inay fadhiisteen miisaskii looga telinayo gobollada ay degan yihiin weliba waddanka meesha ugu sarraysayna aan ka gaarnay oo ahayd capital hillka ama aqalka golaha shacabka laga maamulo wadanka maraykanka inaan maanta gabar soomaaliyada maxaajibada oo soo muslimad ah inay noo joogto labaatan sano ku dhowaad la qaxootinimo ku timid iyo kuwa maanta noogu guulaystay doorashada hadda ugu dambeystay ku guulaystay gobollo badan oo kala duwan minnesota keliya aan ahayn sida ohio maine portland iyo north dakota oo north dakota waa taqaanaa waa state oo runtii dadku badan waagii hore ahaan jirtay stediyada ugu cunsuriyada badan dad badan oo badanna aan lahaynba in maanta gabar soomaaliya ku guulaysato sidoo kale ayadana maxaajabada waa sharaf iyo ciza ay inoo soo hoyatay farxad weynna inoo ah soomaali ahaan marka waxay ka turjumaysaa runtii dadku markay maqlaan maraykan waxay u haystaan waddan ay dad kale leeyihiin laagtana waxay caddeen u tahay waddan aynu wax ku leenahay sidii soomaaliya aan ugu lahayn oo kale iyo caddeyn inoo tahay marka guul iyo sharaf iyo ciza inoo tahay dhammaan soomaalida caalamka meeshaan kaga noolnahay
xaashi marka maxaa laga baran karaa dhaqdhaqaaqa siyaasiga ah ee sii kordhaya ee soomaalida ay ka wadaan gudahan maraykanka soomaalida gaar ahaan waxaan ka baran karnaa cashir ah in wadamada aan tagnay aan ku tagnay laaji ahaanta markii dambena ina aqoonsaday inaan nahay dad muwaadiniin noo ogolaado waddankooda inaan aan jasiidooda qaadano inaan noqono muwaadiniin qayb ka ah nolosha waddankaas ama ha noqoto yurub kuwa jooga ama maraykan kuwa jooga inaan wax la qaybsano inaan marka dambena aan gaarno sida halka aan ka gaarnay oo kale meelaha ugu sarreeyo ee waddanka looga taliyo waxaan ku rajo weynahay mustaqbalka aan aan isleeyahay kuley toban sano ama labaatan sano soo socoto ha noqoto in la arki doono qof wiil soomaaliha ama gabar soomaaliyeed oo ku dhalatay maraykan inay u tartami karto xafiiska ugu sarreeya waddanka madaxweyne ah ama ay noqon kartaba marka cashiro badan baan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa xasilooni waddankeenna hadduu heli lahaa soomaaliya maanta ay cadowgan ummadda baabaashay iska dulqaadi lahaayeenna ee waddankeenana maanta oo sida xasiloonidii nabadda ku jirto waddankan laisku doorto laisku dooran karo dadkuna ay dooran karaan qofkii ay u arkaan dal inay ugu jirto hoggaanna uu noqon karo marka cashiro badan baa isleeyahay soomaalida way ugu jirtaa inay ka faa'idaystaan kuwa gudaha jooga kuwa bannaanka jooga
kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka minnesota dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan sida caadiga ah waxaan idiin haynaa dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesihii annaguna aan idiin soo xuli jirnay dhambaalka ugu horreeya waxa haya ibraahim ibraahim dhambaalka ugu horreeya waxau nagu soo gaaray xamse xaaji karaama iyo jaamac maxamed xirse ramadaan qorane xuseen boor iyo naasir cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed sayid suude iyo suufi maxamed axmed joker siciid maxamed gamadiid iyo cabdiqane cabdulaahi cumar xayd iyo axmed maxamuud falaag iyo cabdifataax maxamed jaamac mubaarag cumar muuse gelin iyo suxufi sayid maxamed darwiish waxaana iyaga oo kala jooga hargeysa jigjiga gashaamo burco iyo daroora ay taaniid u dirayaan axmed keyd ismaaciil iyo nadiira cumar xaaji yuusuf oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin haydin horsada guri qarqaba aamiin dhambaalkanna waxaa diraya hooyo xabiibo cali ciise aabe axmed sheekh cabdi haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahre bashiir maxamed saciido axmed cabdi iyo faadimo axmed cabdi iyo cabdirashiid axmed cabdi awowe maslax axmed cabdalla iyo habaryar shanqaro maxamed cali iyo xaawo xasan maxamed iyo maryan xasan maxamed iyo farxiyo xasan maxamed waxaa kaloo dhambaalka ku jira habaryar nuurto maxamed cali iyo caruurteeda leylo cali bin cali iyo caruurteeda iyo hani cabdiraxiin iyo xasan cabdiraxiin iyo sahra cali bin cali iyo caruurteeda iyo habaryar fahmo maxamed axmed iyo caruurteeda dhammaan dadkani iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisabaa la yidhi waxay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan maxamuud axmed cabdi iyo xaaskiisa kifaayo maslax axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dhaarkiinley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi yuusuf maxamuud axmed soo barbar ayay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta ugu horeysan idiin ciyaarayno waxaa wada qaadaya muusus ismaaciil qalinle iyo kisi xaaji aadan caynbacaynka udir carfi lagabo sida ubaxa caanka ee caynbacaynka udir carfi lagabo amumaryo caadki dirto casan kaliiledudu kaysoo curi amumaryo caadki dirto casan kaliiledudu kaysoo curi amba geedka culiga oo weelka caana awas markuu meliye amba geedka culiga oo weelka caana awas markuu meliye caafimaadka noloshiyo awa qurux laguusi iskuguna ku marashi caafimaadka noloshiyo awa qurux laguusi iskuguna ku marashi sida warab caliiliyo amba ciidda daabka cusubgiida muuwacan sida warab caliiliyo amba ciidda daabka cusubgiida muuwacan cibiyo tiinjoogiyo cabaaryahaga lugutiyo garaaraha isceliya cibiyo geeti joogiyo cabaryahaaga lagu diyo dareerahaysayliye yaybal caartamistiyo camaliga jacaylkii iyaruguma heesee
waxaan u baaqayaa aaba cali muumin aadan iyo aabe axmed cabdi ibraahim nuuridiin cali muumin iyo maxamed axmed cabdi iyo beelo axmed cabdi faadumo ayaan cali muumin idriis cali muumin iyo nimco xasan cabdi iyo cabdinaasir xirsi iidle iyo ugu dambaysta maxamed kaafi sheekh abuukar waxaana dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya kenya etoobiya suudaan u k maraykanka maleeshiya yurub iyo masar waxayna ataaniyad gaarsiinayaan maxamed kaafi cali muumin iyo muxubo axmed cabdi ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho way leeyihiin allah ka dhigatiisoo weynaata aamin ayaan leenahay gabadhaas oo loo bixiyey ancaam maxamed kaafi cali muumin waxaa kaloo ay taaniyad gaarsiinayaan cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo ku aqalgalay muqdisho waxay leeyihiin arooskiina aamin dhambaal kale oo qurux badan oo tahaniyad dhalasho ah waxa uu naga soo gaaray najmo cabdulaahi xabiibe aadan maymuun ibraahim yacquub iyo ibraahim isaaq jaceelo baa layiri iyo aadan xasan iyo yuusuf washington baa layiri iyo xasan aadan waxa uu ku magac dheer yahay darooga baa layiri iyo cabdulaahi islow iyo bare xasan guudow iyo ibraahim isaaq waxa uu ku magac dheer yahay shaahiyow liibaan xasan xuseen dhammaan dadkani iyagaoo kala jooga daafaha dunida la yiri waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layiri shukri aadan nuur iyo saygeedah aadan xuseen ibraahim oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajeer wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdisamad aadan xuseen ibraahim ducada waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaan leenahay cabdisamad soo weyno wuu noqo kii kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heesta labaad ee barnaamijkaan idiin haynana waa heesta baxnaano iyo codka maryan mursal ciise
a waxaa dhabaal uu noogiyey mister baake maxamed warsame iyo maxamed cabdi shooble axmed cali sheekh cusmaan cabdi xasan balaag cabdicasiis axmed barow maxamuud xasan idaaja iyo qadar maxamuud xareed iyo hodan cabdulqaadir sheekh nuur iyo nimco xasan cabdi cabdulqaadir cali shacab iyo ibraahim geedow cawaale cabdiraxmaan jiilaani maya cabdilcasiis cali muumin xasan sheekh cumar axmed munyo cumar ibraahim maxamuud ashari iyo yuusuf cabdi shire fuusiyo cumar xuseen cumar nageeye khaliif seynab xaaji axmed iyo firdowse maxamed cilmi ha ka tegana bay yidhahdeen bashiir cadow axmed dhammaana waxa ay joogaan soomaaliya kenya etoobiya suudan u k maraykanka maleeshiya yurub iyo masar waxayna hambalyo gaarsiinayaan maxamed kaafi cali muumin iyo muxbo axmed cabdi ibraahim oo gabadhay ugu dhalatay muqdisho waxaanay leeyihin gabadhaas allah ka dhigtii soo weynaata waalidkeedu waxtarta waxaana loo bixiyey magaca ancaam maxamed kaafi cali muumin waxaa kaloo itaaneyd gaarsiinayaan cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo ku aqalgalay isla magaalada muqdisho ooay leeyihiin arooskiina allah ka dhiga ki aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay heesta kale ina ciyaarana waa galool codkii cabdulqaadir xasan nagey
gebiibaan dul saaran cidi idka gargaadhayn sidii galabciya ugahan cidla gacal ugaarta saaran cidi iga gargaadhayn sidii galabciya ogaan cidla gacal ugaarta gabaldhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode kabaldhaciya waa baryaba anigan gubtoode intaan garayayston guushina ku siiyadda way mar labaadi goyse inta aan garayston guushina ku siiyadda way mar labaadi goyse dad gacanta iga qabad gedherikaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabad gedherikaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse gadhka iyo halbowlaha godinla igu heedho waanigan gocayo way balaayadu igoyse gadhka iyo halbowlaha godinla igu heedho waanigan gocayo balaayadu igoyse gelin naharsan maayo anigan isguufe gelin naharsan maayo anigan isguufe intaan koo gacloodad goodkayga raratad hoy gaadeedi moode gacloodad guudkayga raratadnayagadeedi moode dad gacanta iga qabagad gedherikaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabagad gedherikaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse gacalnimo wanaagliyo gargar kuguma hayste anigan iskabayo talo ila gudboonte gacalnimo wanaagliyo gargar kuguma hayste anigan iskabayo talo ila gudboonte gubad cidi ka gurtaan kaligay gurgurta gubad cidi ka gurtaan kaligay gurgurta yonkotogugxayo biyo gaadhimayo ishangalax ku siiya onkotogugcayo biyo gaadhimayo shangalax ku siiya dad gacanta iga qabata gedherikaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabata gedherikaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse kamakoyo arkay waa laga garqaataa halkii oo kogee dhambaalkan quruxda badan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi maxamed dirshe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamuud dirshe warsame xaaskiisa iyo caruurtiisa cali maxamed dirshe xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nuuro maxamed dirshe iyo caruurteeda iyo cabdirasaaq maxamed dirshe wuxuu ku magac dheer yahay cabdiyare iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdifataax cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer dirshe warsame iyo reer cabdi cismaan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo abshiro cabdi cismaan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho maalintii arbacada baa la yiri oo bishuuna ay ahayd labada bisha novembar ee sanadka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdulmajiid cabdiraxmaan cabdulaahi ilaahay ka dhiga bay yidhaahdeen owlaad baraka leh oo dadka dalka iyo diintaba wax u tara annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu dambeysa ee barnaamijka aan idiin soo qabanaynana waa heesta halku dhageedu yahay baydhabo ma gaarta waxaa ku luuqeynaya fanaanka allahu naxariiste cumar dhuule cali
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambaliyada ee heesaha waxaa wadadirida kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo aniguo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo nin jacayl ku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano waan kula ballamina nin jacayl ku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano adan kula ballamina hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee midaan baafinaaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee hadalka qaada miyaad beeled kan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha
baydhabo ma gaadha heestaasi uu ku luqeynaya allah u naxariistay cumar dhuule cali waxaa ay ugu dambeysay barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa ay la soo jeedinaysay caahi ibraahim aadan waxaana uu ugu dambeeyey barnaamijka idaacadana galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doonno waa ibraahim xasan daandurooyadula nabadgelyo